bishan muxaram ee aynu ku jirnaa fadli badan bay leedahay nebi maxamedna sala allahu calayh wasalam axaadiid dohora ayuu kaga warramay waxaan jecelay inta ugu muhiimsanan uga dan leeyahay inaan idiin sheego nebi maxamed sala allahu calayh wasalam markuu madiine soo galay ayaa wuxuu arkay yahuuddii oo soomaysa maalinka tobnaad ee bishan deedna wuxu uhi maxaa dhacay waa maalinkii ilaahay ayuu yahuuddi ugu jawaabay nebiga ilaahay muuse uu u gargaaray ee fircoonna uu halaagay annaguna anagoo ilaahay markaasuu soomay nebiyullaahi muuse isagoo ilaahay u mahadnaqayay annaguna waa soomayna markaasaa nebigu wuxuu yihi annagaa idinka mudan haddana nebiga sala allahu calayh wasalam waxaa loo sheegay yahuudda khilaafa baa la yidhi mar walba markaa waxaa la yidhi maalinkan yahuudda way soomaan innagoo muslim maxaynu kaga duwanaanaa markaasaa wuxuu ihi haddii aan noolaado sanadka soo socda maalinka sagaalaad baynu ku daray sagaal iyo toban nebigu laakiin muu noolaan sala allahu calayhi wasalam culimmadu xadiid musnad imaami axmed ku jira culimada qaarna ay awooddiisa wax ka yaro sheegaanna waxa ay wariyaan inuu yidhi maalin ka horeeya ama maalin ka dambeeya tartiibta culimmadu ay u dhigeen saddexda ah in maalinkaa tobnaad dadku soomaan waa maalinka ugu muhiimsan maalinka sagaalaad haddii raaciyo labadaaba nebi maxamed sal alla alay sidiisi u sugay axaadiistooduna waa qawi haddii maalin ka dambe laga raaciyana culimmada in badan baa le maalinkaana hala raaciyo fadliga ku jira maalinka caashuure la soomana nebi maxamed baa sheegay oo yihi yukafir asanata almaadiya dunuubtii kaa dhacday sanadkii hore ayaa ilaahay kaaga maydhaya war yaadhehe war waan culus war dembi baan la culus war dembi baad la culusta war in lagu nadiifiyo waad jeceshay yukafir asana almaadiya culimada qaar baa waxay dhahdaan dembiyada waaweyn toba baa lagu dhaafayo istikfaar laakiin dembiyada yaryar oo dhan waa la salabaynaya dembiyada waa sinada iyo sixirka iyo waalidkao caaq lagu noqdiyo kuwaas in laga toobadkeena u baahany laakiin dembiyada yaryar ee saqaa'irta la yidhaahdo een kuwa ahayn ayaa ilaahay ku dhaafa dembiyada waaweyn markay qeexayaan culimadu dee aqwaal kala duwan bay yidhahdaan waa dembiga xadu waajibay ama ciqaabi ka dhalato culimmadu qaar baasaa ku fasira dembiyada aan ciqaabtu ka dhalanayn waxaa wuxuaa markuu sameeyo waxaha lagu sameeyo oo dhan baa lagu dhaafaa anugu waxaan idhahdaa waryaarehe war weynu buuxnaaye haddii kiishka culisaynu sidno haddii bal laynaga khafiifiyo inta yaro o dhan laynaga khafiifiyo war maxaynu doonaynaa kabaa'irtana istikfaartii iyo towbadii aynu la nimaadno haddaynu xadiiska sidiisaa ku dayna wii dembigii horay dahiraysaa oo nadiifinaysaa oo xadiiska sidaa nebigu sheegay aanu qaadanana oo waxba ilaahay nagaga dhaafana ilaahay waa hafuuro waa raxiim lakiin culimadu saasay u badan yihin hore saas darteed walaalayaal fursadda aan ka faa'iidaysanno